ayb qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim kitaabu alcidqi xorayntii ayuu u kitaab yahay alcidqu waa bikasri alcayn isaalat lmilki ayaa la yidhaha qofka inuu milkigii zuuliyo ayb milkigiisii u markaa zuulo ayb addoon buu lahaa waa xoreeyey milkigiisi waa ka tegay addoonkaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lcidqi cidqigii axkaamtiisii ayuu ku saabsan yahay iyo wa fadlihi fadligiisa wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa fakku raqabatin jiirta ama karinta adag iimaan maahna wax kale lagu dhaafi karin waxyaabaha lagu dhaafo waxaa ka mid a faku raqabatin luqun xoraynteed ow idcaamun ama quudin fii yowmin maalin la quudiyo dhexdiisa maalinka oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo iyo agoonka odaa maqrabatin qaraabanimo u saaxiiba qaala xadaana axmed bnu yuunus qaala xadaanaa caasim bnu muxamed qaala xadaanii waaqid bnu muxamed caasim bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumar bni lkhaaab wahuwa iqatun akhraja xadiidahu asxaabu kutubi sita qaala xadaanii waaqid bnu muxamed wa huwa waaqid bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumar bni lkhaaab wa huwa iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu muslim abu daawuud wannasaa'iyu qaala xadaanii saciid bnu marjaanata saciid ibnu marjaana magaciisa aabihii magacii waxaa la yidhaha saciid ibnu cabdillaahi cabdulaahi ayaa aabihii la yidhaahdaa marjaana hooyadiisaa la yidhahda ismu ummihi weeyaan abuu cuhmaan alxijaaziy hiqatun faadil akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wa abu daawuud fi naasikh wannasaa'iyu saaxibu caliy bni lxusein qaala waxa uu yidhi qaala lii abuu hurayrata radia allaahu canhu abuu hureyra wuxuu igu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam ayumaa rajulin ninkii ahoo actaqa xoreeyey imra'an qof musliman muslim ah istanqada allaahu ilaahay wuxuu koriyaa bikulli cudwin xubin kasta oo minhu isaga ka mida ayuu cudwan uga koriyaa xubin minhu kan ka mida ayb yacnii istanqada allaahu ilaahay wuu koriyaa bikulli cudwin xubin kastaoo minhu isaga ka mid a cudwan xubin oo minhu yani minhuda hore marka waxaa weeye kan la xoreeyey addoonka xubin kastaoo ka mida ilaahay wuxuu uga koriyaa naarta cudwan minhu midkan wax xoreeyey cudwi ka mida min annaari buu uga koriyaa qaala saciid bnu marjaana faindalaqtu bihi waxaan la aaday xadiidkaas ilaa caliy bni lxusein cali bn xusein zaynalcaabidiin waa xuseen bin cali wiilkiisa ninkaanu aad bu markaas waa u laasimi jiray waa la joogi jiray hadalkii marka abuu hureyre nebiga uu iiga sheegaan u qaaday buu yidhi oon u sheegay facamada caliy bnu lxusein radia allaahu canhuma wuxuu u qasday ilaa cabdin lahu addoon ou lahaa qad acdaahu bihi cabdullaahi bnu jacfar uu siiyey casharata aalaafi dirhamin cabdullaahina idiin godan ayb cabdullaahi bnu jacfar uu ka siistay toban kunoo dirham yacnii weli lama ka dhaaci ma dhammaanin waxaa laga yaabaa marka toban kun inuu u gaaray isagana marka uu ku qanacsanaa ayb ow alfa diinaarin ama kun diinaar wax badan waa kun diinaar fa actaqahu waa xoreeyey marka cali bnu xusein xadiidkan markau maqlaa ninkii addoon xoreeyo xubin kastoo addoonkaas waxay u dhigmaysaa isaga xubintiisaa naarta looga koriyaa addoon uu markaa kun diinaar ku heli rabay ayuu intuu iska dhaafay buu xoreeyey ayb kun diinaar wax uga qiimo badan naar inuu ka xoroobo ayb cidqiga marka fadliga uu leeyahay xadiidkani marka uu ku cadyahay wuxuu yidhi wafi lxadiidi fadlu lcidqi xadiidka waxaa laga qaadanaya xoreynta fadliga ay leedahay wa ana cidqa adakari afdalu min cidqi alunhaa khilaafan liman fadala cidqa alunhaa muxtajan bianna cidqaha yastadcii sayruurata waladiha xuran sawaaun tasawajahaa xurun ow cabdun bikhilaafi dakar ayb halkan marka isaga wuxuu ka milicsanaa ayumaa rajulin ayaa la yidhi actaqa imra'an musliman wasfiga rajulkaas marka waxuu feerinaa iyo imra'an musliman taas ayuu feerinaya kaanin walba meel unbau fiirinaa naf uun haddii qofka uu xoreeyo beddelkeeda marka wuxuu ka helayaa naartii allah inuu ugaga xoreynayo ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ayu riqaabi luqumaha teebaa afdalu u fadli badan addoon la xoreeya kee u fiican qaala xadatanaa cubaydullaahi bnu muusa wa huwa baadaan laqabkiisa saasaa la dhahaa can hishaami bni curwata can abiihi curwata bni zubayr wey can abi muraawixin abuu muraawix algifaariy qiila lahu suxbatun wa ilaa fatiqatun suxbuu leeyaha la yidhi sida xoog badanna inuu taabici kabiir uu yahay wailaa adownan suxbadiisu aynan sugnaanin waa taabici tiqa markaas ayb halkan wuxuu leeyahy wafi saxaabati abuu muraawix alleythi gayru haada samaahu bnu mandah waaqidan wacazaahu liabi daawuud nin kaloo sidaas la dhahaa ku jiray saxaabada kan laakiin waxaa weeyaan huwa madaniyun min kibaari الtaabiciin laa yucrafu ismuhu washada man qaala ismuhu sacd qofkii yidhi qaala alxaakim abu axmed alxaakim alkabiira la yidhaha abu axmed kitaabu lkunaa ninka iskale adraka الnabiya sala اllahu alayh ali wasalam walam yarahu ninkan abu muraawaxa nebiga waa soo gaaray waqtigiisa laakiin ma arkin qultu wamaa lahu fi lbukhaariyi siwa hada alxadiid bukhaari halkan xadiid buu ku leeyahay wrijaaluhu kulluhum madaniyuuna ilaa shaykhahu qaala wuxuu yidhi can abi darin radia allaahu canhu qaal sa'altu nabiya sal l slam nabigan su-aalay ayu lcamali afdal camalkee oo u fadli badan qaala waxa uu yidhi iimaanun billaahi ilaahay oo la rumeeyo wajihaadun fii sabiilihi jidkiisaoo lagu jihaado qultu fa ayu riqaabi afdal addoomaha iyo luqumaha la xoreeyo tee ugu fadli badan qaala aclaaha hamanan midda ugu sarrayn badan xagga lacagta midda ugu lacag badan ood lacag badan ku helaysid ayaa ugu qiimo badan in la xoreeyo wa anfasuhaa cinda ahlihaa uguna qaalisan dadkeeda agteeda qiimo yacni kale dadka dadkeeda qultu waxaan idhi fa in lam afcal haddaanan sidaa samayninna qaala waxauu yidhi tuciinu waxaad u kaalmaynaysaa daa'ican ayb mid markaas yacnii dayac ku jiro dayaca marka nin ilmo badan oo aan wax haysanin mid yacnii yacnii waxaa weeyaan isagiibuu iska waayeel noqday oo dayacanoo wax hadda waxna aan haysanin kaasaad u kaalmaynaysaa daa'ican daa dayaacin bacdi nusakha waxaa dhici karta saanican inay qoraan laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi sax ma ahan riwaayadan bukhaari daa'ican weeyaan aw amase tasnacu waxaad u samaynaysaa liakhraqa ayb mid doqon ah ayaad u samaynaysaa oon waxba samaysan karin qaala markaa ninkaabaa wax maslaxadiisa iyo waxbaad u qabanaysaa qaala waxa uu yidhi fain lam afcal haddaanan sidaa yeelinna qaala waxa uu yidhi tadacu nnaasa dadkaad ka tegaysaa ood kala tegaysaa min ashari dhibtaada iyo dhibkaagaad dadka ka joojinaysaa sadaqa waa iyadoo laftirkeeda marka meesha waxaa laga qaadanaya kafiga iyo qofku shay haddii uu ka tago shartiisa haddii uu dadka ka celiyo waa tarki ficil waa nebigu wuxuu ka dhigay ficil ajar laga helayo laakiin tarkigaasi marka ajarka laga helayo haddii la niyeysto shartaadii baa dadka ka celinaya waxaadna u niyeysanaysaa inaa ajar ka hesho waa fiican tahay ajar baa laga helaa meeshaas marka waxaad dareemeen nin ma jiro aan waxba samay karin nin waxba aan samey karin oo khayr aan la imaan karin ma jiro isagaan rabin maaha nin khayrkii marka haddaad awood leedahayna wax samey haddaad awood lahaynna oodan waxba haynin dadka ha dhibin bis haddaadan mujtamaca dhibin waa fiican tahay waxbaa kusoo kordhisa dadka ayb haddaadan nafcina lahayn dhibna u taagan tahay waxaad ugu daran taasoo ayb dadkan marka laiska iyagu iska aaminay ama la aaminsiiyeyba haddaadan wax dhibin maba noolaa kartid dad saas iska qabaa jira hadaadan waxba dhibin ma noolaa kartid wax xun waay qofku wuu noolaa karaa isagoon cidna dhibin ha isku daya marka qof walba bal inuu noolaado isagoon dad dhibin aad ha u yareeya dhibkiisa fa inahaa sadaqatun sadaqo weeyaan buu yidhi tasadaq ayb tasadaqu bihaa ay tatasadaqu bihaa tasadaqu bihaa tatasadaqu bihaa waad ku sadaqaysyacni la baxaysid calaa nafsika nafsadaada korkeeda aad markaa ku sadaqaysanaysid ood la baxaysid sadaqa lagugu lahaa ood la baxaysid halkan marka wuxuu yidhi maxalushaahidka waxaa weyan aclaaha hamanan wa anfasuhaa cinda ahliha imaamu nawowi marka wuxuu yihi maxaluhu wallaahu aclam fii man araada an yuctiqa raqabatan waaxida ninkii hal addoon inuu xoreeyo rabo mid qaali ah oo dadkiisu jecel yihiin ha xoreeyo xadiidkan saasuu ka hadlaa buu leeyahy amaa low kaana maca shaksin qof haddii uu haysto alfu dirhamin kun dirham maalan fa araada an yashtariya bihaa raqabatan kunkaa dirham inuu addoom addoon ku gadow rabaa yuctiquhaa ou xoreeyo fa wajada raqabatan addoonuu helay nafiisatan aad qaali u ah ow amase raqabatayni labow helay mafduulatayni laga fadli badan yahay fa raqabataani afdalu labadaa fadli badan haddaa adiga rabta inaad hal addoon xoreyso dabcan midka qaaligaa raadso laakiin haddaad laba iyo saddex xorey kartid midna uu qaali yahayo saddexdan lacagtooda uu joogo saddexdan xorey uu leeyahay imaamu nawowi nafahaas badanood xornimada gaarsiinaya sidaa khayr ku jira isagoo marka meelahaas ka calaa kullin ibnu xajar laakiin wuxuu yidhi waladii yadharu ana dalika yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas baabu maa yustaxabu min alcataaqati fi lkusuufi aw ilaayaati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yustaxabu la sunneeyo min alcataaqati xoraynta ah fi lkusuufi qoraxmadoobaadka dhexdiisa in wax la xoreeyo aw il aayaati ama marka ay dhacaan waxyaabaha aayaadka kowniga wax ay isbedbedelaan aayaad wuxuu ka wadaa marka ay kownka ay wax iska bedelaan qorax madoobaadki dayaxmadoobaad dayax madoobaad dhul gariir oo kale walciyaadu billah waxaasoo kale markay yimaadaan aayaadkaas iyo marka in loo degdego addooma hadday jiraan in la xoreeyo sadaqa lala baxo qala xadaanaa muusa bnu mascuud wa huwa nahdiyu abuu xudayfata albasri ayaa leedahay saduuqun sayiu lxifdi wa kaana yusaxifu wa xadiiduhu cinda albukhaariyi fi lmutaabacaat bukhaari ninkan mutaabacad ahaan uga soo saara akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud watirmidiy ibnu maaja qaala xadaanaa zaa'idat bnu qudaama can hishaami bni curwata can faatimata binti lmundir ayb can asmaaa binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat faatimata binti lmundir bni zubayr bni alcawaam can asmaaa binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat amara anabiyu sal l slam nebigu wuxuu amray bilcataaqati xorayn fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka dhexdiisa qaala xadaanaa musama marka sababka waxay tahay dabcan koonka sidan isku bedelaya muxuu muqadamo u yahay wuxuu muqadamo u yahay aakhiradii aakhira markaas sida shamsu kuwirad iyo haddaad akhrisid waxyaabaha aakhirada dhacaya yaa ilaahay uga sheekeeyey wax ka mida haddii lagu tuso yacnii dhowr daqiiqo haddii lagu tuso waxaa la rabaa inaad kuwaana qaadatid maaha inaad iska qof iska dhoohan oo kaafira layska ahaado maaha dhimashadu waa dhowdahay aakhiraduna waa dhowdahay ayb qofku inuu taas dareensanaadaa la raba qala xadaanaa mxamed bnu abi bakrin wahuwa almuqadamiyu qaala xadaanaa cahaam qaala xadaanaa hishaamu can faatimata binti lmundir can asmaaa binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat kunnaa nu'maru waxaana la amri jiray cinda alkhusuufi qoraxmadoobaadka agtiisa bilcataaqati xorayn cahaamkaana waxaa layihi cathaamu bnu caliyi bni lwaliid alcaamiriy lkuufiyu ma lahu fi lbukhaariyi siwa hada alxadiidi alwaaxid bukhaari halkan xadiiduu ku leeyahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa actaqa cabdan addoon hadduu xoreeyo beyna itnayni laba ka dhexeeyo ow amatan ama addoon beyna shurakaa shirko ka dhexayso addoon laba nin ka dhexeeyo ama addoon shurako badan iyo dad badan ay wada leeyihiin haddii uu xoreeyo addoonkan laba qofay ku leeyihiin hal qofaa xoreeyey xukunkeedu see noqone ninkan marka addoonka nusuu leeyahay nuska kalena nin kala iska leh qaybtiisii hadduu xoreeyo maxaa la samaynaya qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu can camrin can saalimin can abiihi radia allaahu canhu can inabiy sal l salama qaal man actaqa qofkii xoreeyo cabdan addoon beyna tnayni laba ka dhexeeyo fa in kaana muusiran ninkaa u xoreeya hadduu yahay mid muusir oo lacag haysto quwima calayhi korkiisaa lagu qiimaynayaa uma yuctaqu waa la xoraynaya wax nus iyo haaf kale noqonaayo ma laha laba ninaa addoon iska lahaayeen nin baa xoreeyey ninkaanaa la fiirinaa wax xoreeyey hadduu nin wax haysto wax bixin kara yahay waxaa la leeyahay qaybta ninkan u dhiman gad oo ninkaa shirkada kula aha ka gad sii wixiisa ninkaanna adoo aduu kugu xoroobaya adaa bilaabay aduu kugu xoroobaya marka qaybna waa xoreeye qaybta kalena xornimadu waxay ugu gudbee siraayo qaybta kalena siraayo ahaana ugu gudbee xornimadu waa waa usii gudbaysaa waa hadduu wax haysto waa isagaa lagu dul qiimeynaya ninkan marka waxaa laleeyahy addoonku waa la qiimeynaa matalan kun doolar oo kale hadduu noqdo matalan ninkan nuskiisa waa xoreeyey shan boqolaa laga rabaa sooma shan boqoloo farta ka saarayaa addoonka iska tag ayb waajibaana looga dhigay saas waa lagu dul qiimeynaya isaga addoonkiisii ka waran hadduu yidhaha nus ayaad xor tahay isa keligiisa iskale nusuu xoreeyey ma laga yeelaya nuska kalena waa ku darmaaraac leanna ilaahay wax kala qaaran oo nus kale ah in loogu dhowaado ma ahan qaala xadatanaa caliyu bnu cabdillaahi marka tarjamada waxuu noogu daray ow amatan addoonna waa ku daray khilaafaa jira marka addoonku waa addoontu maadaama aynan soo aroorin waxay leeyihiin may laakiin imaam albukhaari wuxuu ugu daray addoonka iyo addoontu waa isku xugun qaala xadaanaa cabdillaahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa malikun can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man actaqa qofkii xoreeyey shirkan lahu nasiib isaga u sugnaaday sheer isaga u sugnaaday fii cabdin addoon dhexdiisa ugu sugnaaday fa kaana lahu maalun maalna uu u sugan yahay ninkaasi uu leeyahay maalka oo yabluqu gaarayo tamana alcabdi addoonka qiimihiisao dhan quwima alcabdu addoonkii waa la qiimeeyaa caleyhi korkiisa lagu qiimeeyaa qiimata cadlin dhexdhexaad qiimihiisa fa acdaa shurakaa'ahu shurakadiisuu siinaya xisasahum qaybahoodii buu kala siinayaa wa cataqa calayhi alcabdu addoonkiina korkiisuu ku xoroobayaa wailaa haddii sidaa aan la yeelin oo ninku muusir uunan ahayn oo lacag uunan haysanin uu ku dhammaystiro faqad cataqa minhumaa cataq waxaa xoroobay intii xorowday addoonkaas marka maxaa la dhahayaa mubacad waa marka waa mubacad qaarkiis waa xor qaarka kale xadiidkan marka wuxuu leeya wailaa faqad cataqa minhumaa cataq xadiid kalaa imaan doonto haddii ninkii nuskan ka xoreeyey waxba uusan haysanin addoonkii nus ahaan waa xoroobaya nuska kalena waxaa la leeyahy soo shaqeey ninkan u dhammaystir adiga si aad xor u noqoto waa nin mukaatab camal uu noqonayaa wuu keeni doonaa bukhaariga qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabbaariyu can abi usaamata wahuwa xamaad bnu usaamata alkuufi can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam man actaqa shirkan lahu ninkii xoreeyo shirkad ama sheer lahu isaga u sugnaaday fii mamluukin addoon la leeyahayna dhexdiisa ugu sugan fa calayhi cidquhu korkiisa waxaa ah xorayntiisa kulluhu dhammaantii fa calayhi cidquhu ayaa ah xorayntiisa ah kullihi isaga dhammaantiisa in kaana lahu maalun maal hadduu leeyahay yabluqu amanahu goor bay waajib ku noqonee maal addoonka qiimihiisa gaaraya hadduu leeyahay fain lam yakun lahu maalun maal hadduuna lahayn yuqawamu calayhi korkiisa lagu qiimeynayaa qiimata cadlin cadli qiimadiis cala almuctiqi midkaa wax xoreeya korkiisa lagu qiimeynayaa fa uctiqa minhu waa xagga waa laga xaggiisa laga xoreynayaa maa actaqa waxa uu xoreeyey qala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa bishru can cubaydillaahi ikhtasarahu qaala xadaanaa abu nucmaan wa huwa maxamed bnu lfadl asaduusi caarim qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba xamaad ibnu zayd ayuub haddaa aragto xamaad can ayuub ibn zayd muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad haddii aad aragtana waa ibnu salma can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sal l slama qaal man actaqa nasiiban lahu ninkii xoreeyo nasiib isagu uu leeyahay fii mamluukin ugu sugan ow shirkan lahu fii cabdin ugu sugan fakaana lahu min almaali maalka xaggiisana leh maa yabluqu qiimatuhu qiimihiisu wuxuu gaarayo biqiimati alcadlina uu ku gaarayo fa huwa catiiqun ninkan nin la xoreeye waa addoonkaas oo ninkan baabixi la dhaha dhammaystir inta kale qaala naaficu naafic waxa uu yidhi wa ilaa haddii kale faqad cataqa minhumaa cataq meeshaan marka hadda feeri wailaa faqad cataqa minhumaa cataq iyo xadiidka marfuuca waa la kala soocay hadalkan marka wailaa faqad cataqa minhumaa cataq naaficaa loo tiiriye qaala naaficun mudraj oo kalaa laga dhigay qaala ayuubu laa adrii ma ogi buu yidhi shayun qaalahu naaficun aw shayun fi lxadiid inuu marfuuc yahay oo xadiidka wax ku dhex jira inuu yahay iyo ma ogi buu yidhi wax naafic uu yidhiyo qowlkiisa miduu yahay jumladan marka bacdi ahlilcilmi marka waa isku hayaan mudraj miya mase waa marfuuc riwaayadii hore laakiin imaam maalik isagoo waxbama kala soocin riwaayadii hore maalik waayo feeri wailaa faqad cataqa minhu ma cataq xadiidkunbuu noogu dhex daray ayuubna shaki buu sheegay qaala xadaanaa axmed bnu miqdaam qaala xadaanaa alfudayl bnu sulaymaan ayb alfudayl bnu sulaymaan annumayri abuu sulaymaan albasri saduuqun lahu khaطأu kaiir akhraja xadiidu asxaabu اlkutub sita ayb axmed bnu miqdaamkanna abulashcaf alcijli ayaa layiha basriyun saduuqun saaxibu xadiid dacna abu daawuud fii muru'atihi akhraja xadiidahu albukhaariy watirmidiy wanasaai bnu maaja qaala xadaanaa muusa bnu cuqba qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara radia allahu canhuma annahu kaana yuftii ibnu cumar waa fadwoon jiray fi lcabdi addoonka aw ilamati ama addoonta labadii hadda waa laysku dara fiiri meeshii bukhaari tarjamada ou lahaa aw amatan bayna shurakaa'i buu ka rabaa meeshaaw ilamati ama addoontii shaanigeeda yakuunu bayna shurakaa'a yakuunu ahaanayo addoonkaa iyo addoontaa oo bayna shurakaa'a shurako dhexdooda ah fa yuctiqu axaduhum midkood uu xoraynaya nasiibahu minhu nasiibka u ku lahaa yaquulu ibnu cumar wuxuu dhahayay faqad wajaba calayhi waxaa ku waajibay korkiisa cidquhu xorayntiisa kullihii uu xoray idaa kaana liladii actaqa midka xoreeyey hadduu yahay min almaali maalka xaggiisa oo ugaga sugnaaday idaa kaana haddii uu yahay liladii actaqa kii xoreeyey inuu haysto min almaali maalka xaggiisa maa yabluqu wax gaaro qiimihiisa yuqawamu min maalihi maalkiisa ayaa laga qiimaynayaa qiimata alcadli wayudfacu waa la dhiibayaa ila shurakaa'i baa la siinayaa ansibaa'uhum ayaa la siinaya nasiibyaalkoodii wayukhallaa sabiilu lmuctaqi ninkii la xoreeyeyna iska tagaa laleeya jidkiisa waa la bannayna yukhbiru dalika bnu cumar can inabiy sal ly slam ayuu ka sheegay warawaahu leythu wabnu abi di'bin wabnu isxaaqa wajuwayriyatu wayaxya bnu saciid waismaaciil bnu umaya can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiy sala allahu alayh ali wasalama mukhtasaran intanna marka isagoo mukhtasaray weriyey ayb xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay qofka muusirka ah ee isaga markaa wax haysto haddii nasiibkiisa uu qofkan ka xoreeyo addoonka uu ku lahaa waa ku xoroobayaa korkiisa siraayo ahaanuuna ugu xoroobayaa qeybta kalena haddii uu muusir yahayna waa dhiibaya hadduu mucsir yahayna de waxba lagama raba waxba ku waajibi maayaan ayb markaa istiscaa ma la samayn karaa waxaa la yidhaha istiscaa isticaaguna marka waxaa wen addoonkii soo shaqeeya isfuro inta dhiman ma la dhahayaa baabka soo socdou ku keenayabaabun ay haada kani baabun baab weeyaan idaa actaqa haddii uu xoreeyo nasiiban qayb fii cabdin addoon ugu sugan dhexdiisa walaysa lahu maalun maalna uusan lahayn ninkan wax xoreeyo muctiqa maal ma haysto istusciya alcabdu addoonkii ayaa waxaa laga dalbayaa shaqo shaqeeyaa laleeyahay hayra mashquuqin calayhi isagoon la dhibaynin mid la dhibaya xaal ounan ahayn korkiisa calaa naxwi lkitaabati bukhaari marka wuxuu yidhi calaa naxwi lkitaabati kitaabadoo kale kitaabada wuxuu ka wadaa ninka mukaatabkaasoo lama dhihi jirin haddaad intaas keento xoraa tahay ninkanna sidaas oo kale mukaatab camalow lacagtii looga raboonaya laakiin kala faham goorma waayo marka laga istiscaaga la samaynaayana waa haddii ninkii nus ahaanta u xoreeyey hadduunan dhammaystiri karin haddii uu dhammaystiri kara kaasooba ku yeeshay haddii uunan dhammaystiri karin waayo marka addoonkii shaqay la leeyahay qaala marka bukhaarigu waa baabeeyey baabkan xadiidkeeduna marka keenaya qaala xadaanii axmed bnu abi rajaa qaala xadaanaa yaxya bnu aadam qaala xadaanaa jariir bnu xaasim qaala samictu qataadata qaala xadaanii nadru bnu anas bni maliki can bashiir bni nahiik can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam man actaqa qofkii xoreeyo shaqiisan nasiib min cabdin addoon xaggii kaga sugnaatay ninkii xoreeya sidaas u yidhi qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidun huwa saciid bnu abi caruuba weeyaan can qataadata can inadr bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal l slama qaal man actaqa qofkii xoreeya nasiiban nasiib ow shaqiisan ama qeyb fii mamluukin addoon laleeyahay dhexdiisa ugu sugan fa khalaasuhu fakintiisa calayhi ninkan wax xoreeye korkiisa tahay fii maalihina ayay tahay maalkiisa dhexdiisa in kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay wa ilaa haddii kalena quwima calayhi korkiisaa lagu qiimaynaya waa la qiimaynayaa addoonka fastusciya bihi waa laga shaqo dalbayaa hayra mashquuqin calayhi isagoon la dhibaynin soo shaqey inta kale dhammaystiraa laleeyahy ninkii ku xoreeye nus ahaanta kuu xoreeya xuma haysto taabacahu xajaaj bnu xajaaj waabanu wa abaanu wa muusa bnu khalaf can qataadata ikhtasarahu shucba bukhaari marka meeshan muxuu ka wadaa sanaaca xadiidaa ku jirto ikhtasarahu shucba wuxuu ka wadaa shucba riwaayadiisa istiscaa ma ku jira iyada wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo shucba xadiidkaa soo gaabiye majlisku maadaama uunan laba ahayn majlis maadaama uunan mid ahayn waxaa dhici karta marka shucba inuu iska soo gaabsaday isaga saciid bnu abi caruubana mutaabacaadkan uu haystaa istiscaagiibuu xadiidka ku daray marka wuxuu rabaa inuu yidhaha ninkii aan istiscaaga sheegin jumlatul istiscaa wuxuu uga tegay ikhtisaar darteed ninkii sheegayna waaba sugayna meeshan dambaa marka aad laysugu haystaa intan dambe wa ilaa quwima calayhi fastusciya mudraj miya mase min kalaami nabiyi waay bukhaari iyo muslim waxay ku tageen iyaga saaxiiba saxiix marfuuc inay tahay intan ayb in badanoo culimmada ka mida daara qudni iyo ay ka mid yihiinna waxay yidhaahdeen intan dambe waa mudraj binaan calaa daalika marka imaamu shaafici iyo a'imo badan ma qabaan istiscaaga addoonkan ninkan hadduu wax bixin karo ha bixiya ha dhammaystiro hadduunan bixi karin mubacad ha oo iska ahaana addoonkii shaqo in loo diro mane halkaanuu marka ibnu xajar aada ugu dhigdhigay marka masaladan marka xadiid ahaanteedaasu uga hadlay wuxuu yidhi waqad ikhtasara dikra asicaayati aydan hishaam addastuwaa'i hishaam laftirkiisa sida shucbow xadiidku waa ikhtisaariyey can qataadata ila anahu ikhtulifa calayhi fii isnaadihi faminhum man dakara fiihi nadr bnu anas nadra bna anas waminhum man lam yadkurhu marka abu daawuud iyo aada u tatabucay ibnu xajar waxay leeyihin hamaam hamaam ibnu yaxyaa kulli xadiidka horta qataada udubdhaxaad u ah hamaam ibnu yaxyaa ayaa kala saarayay dhahayeen xadiidka qeyb markuu sheegay ayuu qeybtii dambe wuxuu yidhi sidaanuu yidhi hamaam ayb wa riwaayatu hamaamin qad akhrajaha abu daawuud can maxamed bni katiir canhu can qataada laakinahu lam yadkur ilistiscaa aslan walafduhu markuu soo waday ayb nacam rawaahu cabdulaahi bnu yaziid almuqri can hamaam fadakara fiihi sicaaya wa fasalaha min alxadiidi almarfuuc akhrajahu lismaaciiliyu wabnu lmundir wadaara qutniyu walkhaaabiyu walxaakim fii culuumi alxadiidi walbayhaqiyu walkhaiibu fi lfasli walwasli kitaabka la yidhaha alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli kulluhum min ariiqihi min ariiqi hamaam can qataada walafduhu milu riwaayati moxamed bni katiir sawaau wazaada qaala waxa uu yidhi hamaam fakaana qataadatu yaquulu qataada wuxuu dhihi jiray in lam yakun lahu maalun istusciya alcabdu waa la kala saaray mujeeda marka qaala daara qutniyu samictu abaa bakr annaysaabuuri yaquulu ma axsana maa rawaahu hamaam dabatahu wa fasala bayna qowli nabiy sal l salam wa bayna qowli qataada haakada jazma haaulaai biannahu mudrajun intaanu culamada mudrajay jismiyey wa abaa dalika aakharuuna minhum saaxiba asaxiixi fasaxaxaa kowna aljamiici marfuucan labadaba marfuuc wa huwa aladii rajaxahu bnu daqiiqi ilciid wa jamaacatu lianna saciida bna abi caruuba acrafu bixadiidi qataada likahrati mulaasamatihi lahu wa kahrati akhdihi canhu min hammaam wagayrihi hammaam waxaa ka badan saciidaa uga badan qataada wa hishaamun wa shucbatuna wain kaana axfada min saciid laakinahumaa lam yunaafiyaa maa rawaahu shucba waa riwaayadeda waa la ikhtisaariye uu yiri waa bukhaari shucba iyo hishaamna inkastoy ka xifdi badan yihiin saciid saciidka istiscaha sheegay laakiinse iyagu ma diidin istiscaagii maynan sheegin keliya wainama اqtasaraa min alxadiidi calaa bacdihi walaysa almajlisu mutaxadan xataa yutawaqafa fii ziyaadati saciid hal majlisna waxaan laguma sheegin haddii hal majlis lagu sheegi lahaa shuduudaa lagu xukumi lahaa saciid ziyaadadiisa faina mulaasamata saciidin liqataada kaanat akhara minhumaa fasamica minhu maa lam yasmachu gayruhu wahada kulluhu low infarada intaano taqdiir ibnu xajar wuxuu yidhi hadduu keligiis warin lahaa wa saciidin lam yanfarid lama goonin noqon dad kalea la wariye mutaabacaadka uu sheegayo waqad qaala annasaa'iyu fii xadiidi abi qataada can abi lmaliix في hda الbاb bعda an saaq meeshaan fi xadiiثi abi qataada abi muu idin geliye في xadiiثi abi qataadaةa can abi اlmaliix fi hada اlbaabi bacda an saaqa الاkhtilaafa fiihi calى qataadة hishaamu وasaciidu ahbtu fi qataadaةa min hamaam ayb wma ucila bihi xadiiثu saciid min kownihi اkhtalطa aw tafarada bihi marduudu lأnnahu fi الصaxiixayn ikhtilaadaa ku dhacay saciid haddii la dhihi lahaa marduud waayo lianna xadiidka saxiixeynkaa lagu soo saaray ayb fi saxiixayni wagayrihimaa min riwaayati man samica minhu qabla alikhtilaad weliba a laga soo saaray ka yaziida bni zurayc wawaafaqahu calayhi arbacatun taqadama dikruhum afaraana waafaqday afartii uu soo sheegayo matniga uu noogu sheegay wa aakharuuna macahum laa nutiilu bidikrihim wa hammaamun huwa aladii infarada bitafsiil ibnu xajar wuxuu yidhi hammaamkaaba la gooni noqday tafsiilka dadka kale waxa waxay noqdeen xadiidka ikhtisaariyey iyo wax saciid mutaabaceeyey noqdeen uu leeyahay wa huwa aladii khaalafa aljamiica fi lqadri almutafaqi calaa rafcihi fainahu jacalahu waaqicata caynin wahum jacaluuhu xukman caaman fadala calaa annahu lam yadbithu kamaa yenbagii intaan kalena idinkaa akhrisan doona jumladaas marka istiscaaguna sidaasay ku banaantahay billahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wcala ali w sabi